wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay howlo biyo-xireenno ah oo ka socda hareeraha webiga shabeelle ee magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada si looga digtoonaado khataraha ka imaan kara fatahaadaha ka dhasha xiliyada roobka waxaana howlahan biyo-xireenka ah laga sameeyey deegaanka beexaw ee hoostaga magaalada jowhar iyo deegaano kale qaar ka mid a dadka deegaanka beexaw ku nool ayaa ka mahad celiyey in dowladdu ay aqbashay codsigoodii ahaa in laga xiro goobta uu webigu ka jilicsan yahay
marka ugu horeyso ilaaha mahadda iskale marka xigo waxaa mahad iskale aan u jeedinaynay wasaaradda waraabka iyo beeraha ee hirshabeelle muddo afar fasal eh ayay boqdaan bayaxaaw ayay nagu socotay marka intaasna wasaaradda ballanqaadkii ay noo samaynaysay alxamdulilah waa ka soo baxday waa lagu guulaystay marka waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay wasiirka daqare iyo iskuduwaha wasaaradda beeraha maanta waa ku aad iyo aadan ugu faraxsannahay inay ballantii naga qaadeen ay ka soo baxeen waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay waxaan u mahad celinaa wasiirka beeraha hirshabeelle daqare haddii ilaahira aan u mahad celinaynaa mahad ilaah iskale waxaa maanta ku faraxsannahay buqdii nagu furneed ilaa iyo sagaal bilood oo korkayna ku socotay in jawaabtii ay naga ballan qaadeen ay ka soo baxeen oo hadda aan joogna meeshii ugu fiicneed marka ilaaha mahadda iskale intaas ayaan ilaah ugu mahadinaynaa waana ku mahadsan yihin wax alaale waxay maanta gacan ay naga daysteen wasiirkii iyo wixii garbihiisa ah waan ku mahad celinaynaa insha allahu tacala maanta aad iyo aadaan ugu faraxsannahay arrintan wax badan waxaa ka qayb qaadatay wasaaradda waraabka hirshabeelle wasiirka beeraha iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka iskuduwaha beeraha aad iyo aad waxaan aad ugu faraxsannahay haddii aan nahay odayaasha ee tuulada bayaxaaw dhanka kale maxamed qaasim daqare oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa sheegay in biyo-xireenada laga sameynayo meelaha laga cabsi qabo in webiga uu ka sameeyo fatahaado xiliyada roobka aan ka ballan qaadnay in sida ugu dhaqsiyaha badan markay biyaha ka baxaan wax laga qaban doono waxaa farxad noo ah maanta markayna ballantii aan fulinay oo ay hawsha socoto runtii buqdan bayaxaa waxay ahayd buq aada u weyn marka laga reebo buqdii hurwaa buqdii labaad ayay ahayd waxaa ilaahay mahaddiisa ayna buqdii hurwaana la xiray oo nagu mahad celinayna shacabka beeraleyda ahaa ee arrintaas gacanta weyn ka geystay buqdii labaad degmadan jowhar ka socota iyadana maanta waa hawsheedu ay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa in meeshaas la buuxiyo kadibna shub la saaro oo si aysan mar dambo biyo ugu soo bixin marka arrin aad loogu farxo waaye waxaan ugu baaqaa dhammaan beeraleyda hirshabeelle iyo shacabka hirshabeellaba inay arrintaasi fatahaadaha waa arrinta ugu khatarsan ama waxyeelada gaarsiisa beeraleyda inaan si taxadir la ugu wada shaqayno goobtan laga sameeyey biyoxireenada oo ah tuulada beexaw ee hoos tagta degmada jowhar ayaa sagaal bil ka hor sameysay fatahaad iyadoo haatanna laga cabsi qabo in dadka deegaanka ay mar kale kala kulmaan khataro ka imaanaya fatahaadaha xilliyada roobka